halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysataan muwjadaha gaagaaban qaar ka mid ah efimada geeska afrika iyo barta internetka aan ku leenahay ee v o a somaly com
habeen wanaagsan dhegaystayaal waa sabti soddonka bisha januari ee sannadkan labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddeenna caawana waxaa si wada jira idinku daadahaynaya maxamed colaad xasan iyo anigoo ah cumar xasan
waa ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid oo marti ku ah barnaamijka martida mikrofonka kana hadlaya go'aamadii dhowaan ka soo baxay madashii wadatashiga qaran goorlow ayaad maqli doontaan
qodobada kale aan dhegaystayaal caawa idaacadda idinku haynana waxaa ka mid ah shirka lix iyo labaatanaad ee midooda afrika oo ka furmay magaalada adis ababa kuna soo beegmay iyada oo toddobiyo toban waddan oo qaaradda ku yaalla ay doorashooyin ka dhacayaan sannadkan banaanbaxayo lagu taageerayo shirkii ka dhacay magaalada muqdisho ee madasha wadatashiga qaran iyo go'aamadii ka soo baxay oo iyana ka dhacay qaar ka mida magaalooyinka maamulka koonfur galbeed soomaaliya barnaamijkii caweyska washington iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
toban tahriibe oo ku jiray oo uu ku jiray cunug shan sana jir ah ayaa hafasho ku dhintay markii ay dooni ay saaraayeen ay ku degtay maanta oo sabti ah badda mediteraneanta xilli ay isku dayayeen inay u tallaabaan yurub wakaaladda wararka u faafisa turkiga ee la yidhaahdo dagon ayaa sheegtay in saddex iyo afartan ka mida dadkii doonidaa saaraa lasoo badbaadiyey ilaalada xeebaha turkiga ayaa baadidoon ugu jiray haddii ay jiraan dad kale oo ka badbaaday shilka oo badda sabaynaya doonidan ayaa ka tagtay xeebta galbeed ee turkiga iyadoo kusii jeeday jasiiradda lesbos ee dalka greega mid ka mida dadkii ka badbaaday shilkan ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee faransiiska in ugu yaraan labaatan ka mid a saaxiibadii oo doonida la saara ay maqan yihiin dad u dhashay syriya iyo afghanistan ayaa ka mid ahaa dadkii saaraa doonida xubnaha kooxda mucaaradka ah ee ugu weyn dalkaasi suuriya ayaa lagu wadaa inay gaadhaan magaalada jeneva si ay uga qayb galaan wadahadallada nabadeed ee suuriya balse waxaan weli kala caddayn in uu si toosa guddigaasi uu sacuudigu soo qabanqaabiye uga qaybgeli doono iyo in kale wadahadallada ay soo diyaarisay qaramada midoobay ee ku saabsan qaab siyaasadeed in lagu xaliyo dagaalka sokay ee ka socda dalkaasi suuriya mas-uuliyiinta qaramada midoobay ayaa wadahadalladaasi jimcihii ka furay magaalada jeneva inkasta oo uu ka maqnaa wafdiga kooxda mucaaradka ah waxaana shirkii ugu horeeyey waana shirkii ugu horreeyey heer caalami ah tan iyo intii u dhicisoobay sanadkii labadii kun iyo afar iyo tobankii wadahadaladii ay soo qabanqaabisay qaramada midoobay wadahadalladu waxa ay ku bilaameen kulan dhex maray ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha suuriya stephen de mistura iyo wafdiga ka socda dowladda suuriya oo hogaaminayo danjiraha qaramada midoobay ee suuriya ambasadar bashar jacfari ergeygaha qaramada midoobay ayaa sheegay inuu sida oo kale la kulmi doono wafdiga ka imaanaya kooxda mucaaradka ah berri oo axada kooxda mucaaradka ah ayaa markii ugu horreysay iyadu diiday inay shirkaasi ka qayb gasho balse hadda ogolaatay inay ka qayb qaataan wadahadallada nabadeed ee ka furmay magaalada jeneva madaxweynayaasha maraykanka iyo baraaziil ayaa sheegay inay ku heshiiyeen dadaallo iskaashi oo muhiima sida ay sheegeen kuwa oo lagula dagaalamayo cudurka uu keeno viruska zika kadib markii labadan hogaamiye ay wada hadal yeesheen jimcihii shalay ayaa aqalka cad ee maraykanku uu soo saaray warbixin uu ku sheegay in madaxweyne barack obama iyo madaxweynaha baraaziil dilma roser ay garwaaqsadeen muhiimadda wada shaqaynta si aqoonta loo ballaariyo cilmibaarista loo horumariyo islamarkaana loo dedejiyo samaynta tallaalo lagaga hortegayo fiditaanka viruska zika hay-adda caafimaadka adduunka ayaa ka digtay in zika uu si baacsan uu ugu fidi karo labada qaaradood ee amerika islamarkaana uu waxyeeli karo dad gaaraya ilaa afar milyuun oo qof madax badan oo afrikaan ah ayaa ka qayb galay shir madaxeedka midooda afrika oo maanta ka furmay magaalada adis ababa madaxweynaha dalka zimbabwe ahna guddoomiyaha midooda africa robert mugabe ayaa furay shirkaasi waxaana diiradda lagu saarayaa arrimaha xaquuqaha aadamaha ee qaaradda afrika sidoo kalena waxaa shirkaasi xooga lagu saari doonaa arrimaha dalkaasi burundi waxaana la qorshaynayaa sidii shan kun oo ciidamo nabad ilaalin ah loogu diri lahaa dalkaasi burundi hase ahaatee waxaa qorshahaasi ka soo horjeestay oo diiday madaxweynaha dalka burundi madaxweynaha dalka burundi waxa uu caddeeyey in uu la dagaalami doono ciidamo shisheeye haddii la geeyo dalkiisa haddaba xogayaha guud ee qaramada midoobay banki moon ayaa ka digay diidmada madaxweynahaasi iyada oo isaga awgeed ay dad badini oo boqolaal ah oo shacab ah ugu dhinteen waddankaasi waxaana furitaanka goobjoog u ahaa madaxweynaha dalkaasi masar madaxweynaha dalkaasi koonfurta africa jacob zuma madaxweynaha dalka masar cabdilcai cabdilfataax al sisi iyo weliba ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya xaylamariam dasaaleyn
weli waxaad naga dhegaysaneysaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington weli waxaa socda jawaabaha laga bixinayo heshiiskii dhowaan laga gaaray habka ay u qabsoomi doonto doorashada soomaaliya banaanbax looga soo horjeedo qodobadii ka soo baxay shirkaasi ayaa ka dhacay puntland maanta ayaa sidoo kale waxaa banaanbaxyo lagu taageerayo shirkaasi ay ka dhaceen magaalooyinka xudur dinsoor iyo baydhabo ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya waryaheena magaalada baydhabo mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada baydhabo mudaharaadka oo ka dhacay magaalada baydhabo waxaa soo qabanqaabiyey maamulka degmada baydhabo iyo kan gobolka baay boqolaal dadweyne ayaa isugu soo baxay wadooyinka magaalada baydhabo kuwaasi oo taageerayay go-aankii dhowaan ka soo baxay shirka hiigsiga labadakuniyolixiytobanka ee lagu soo gebagabeeyey magaalada muqdisho kaasi oo ay kasoo qaybgaleen madaxda maamul goboleedyada iyo mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowladda federaalka gudoomiyaha ururka haweenka gobolka baay muraayo ibraahim madeer ayaa sheegtay xilligan inaysan suurtagal ahayn degme in wax lagu soo qaybsado ayna taageersan yihiin nidaamka afar dhibic shan in wax lagu qaybsado afartii beelow in barkii shalay wadlaka giibsidi soomaali dangan aragdi lanliinku tabna tiya taageersagna
gudoomiyaha gobolka baay cabdirashiid cabdulaahi maxamed lf c oo isaguna mudaharaadyaasha la hadlayay wuxuu sheegay inta laga gaarayo qof iyo codkiisa in xalka uu ku jiro afar dhibic shan in wax lagu qaybsado waxaan u sheegaynaa ummadda soomaaliyeed meel kastay ku nooshahay koonfur galbeed inay tahay halka meel ee soomaalidu ay ku dhan tahay oo nin kastana wuxuu xaq ku lahaa uu ka helay taas waxaad ogaanaysaa taas waxaad ku darsataan dadka maanta maalin kastana ku dooda oo dhahaya degmo waxa lagu qaybsado waxaysan ogayn in degmada maanta soomaaliya ka jirto ay tahay degmo oo administrative ah degmo maamul ay ahayd ma ahayn degmo doorasho sidaas daraaddeed xaq ma aha in degmo wax lagu qaybsado horta qodobka ugu horreeya waa xaaraan in degmo wax lagu qaybsado maxaa yeelaya degmadu waa degmo maamul ma aha degmo doorasho taas inaan isla ogaano maanta la tijaabay waa inta qof kasta codkiisa uu asoo xur ah sanduuq kaga ridinaayana adduunka waxaan gaadhsiinaynaa halka waddo ee la haysto inay tahay wax ka sokeeya ma laha
baydhabo oo keliya ma aha sidoo kale degmada diinsoor ee gobolka baay ayuu ka dhacay mudaharaad lagu taageerayay go-aankii ka soo baxay shirkii dhowaan kusoo gebagaboobay magaalada muqdisho ee looga hadlayay hiigsiga labadakuniyolixiytobanka dadweynaha degmada diinsoor ayaa isugu soo baxay bartamaha degmada iyagoona muujiyey inay taageersan yihiin nidaamka afar dhibic shan in wax loo qaybsado mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo halkaad dhegeystayaal nagala socotani waa v o a haddaba weli waxaanu ku guda jirnaa go-aanadii dhowaanta ka soo baxay madashii wadatashiga qaran waxaana haatan aad kusoo dhawaaneysaan waa barnaamijkii martida mikrofoonka oo uu marti ku yahay ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid oo uu si faahfaahsan ugaga hadlayo go-aanadii dhowaanta ka soo baxay madashii wadatashiga qaran
kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka oo idinkaga imanaya stuudiyaha v o eda ee magaalada london anigoo ridwaan xaaji cabdiweli ayaana barnaamijka u diyaara waxaana toddobaadkan aanu uga hadlaynaa go'aanada laga gaaray shirkii wadatashiga ahaa ee ka dhacayay magaalada muqdisho iyo waxyaabaha ugu waaweyn ee shirkaasi ka soo baxay oo siyaabo kala duwan dadka soomaalidu ay u arkeen barnaamijka waxaa marti ku ah ra-iisul wasaaraha federaalka soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaarke marka ugu horreysa ku soo dhowow ra-iisul wasaare barnaamijkan martida mikrofoonka ugu horreyn waxaan jecelahay adoo ku mahadsan wakhtigaaga bal inaad sharaxaad ka bixiso eh, heshiiska aad soo bandhigteen eh, toddobiyo labaatankii bishan Eh, dabcan waxaad ku shaaciseen qaabka doorasho ee soomaaliya dhammaadka sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka eh, muddo kordhin inaanay jiri doonin laakiin dad fara badan waxa ay jeclaan lahaayeen inaad sharaxdo waxa uu yahay heshiiskan runtii adigu go-aan buu ahaa go-aan dowladda dhexe ee ganacsiga ahaa beesha caalamkana runtii ay taageertay wuxuu salka ku hayay anigu toshi soo socda hadda muddo dheer soo bilaabay bishii julaay labada kun iyo shan iyo tobankii kaasoo loo bandhigay adigu dagaaladii dalka ay kala gedisnaa iyo maaragtay gobolgoboleedyada ay dalka ku kala noolaayeen in laga qaado dalka talo oo sidoo sidii ay u suuragal u noqon lahayd maadaama hal qof hal cod aysan suuragal ahayn sida kale uga haboon ee dalka kan uga tanaasul kara labada kun iyo lix iyo tobanka marka waqti ku dhamaan balsashigaas adigu wuu soo gulaaminay waxaa muuqatay in lagu kala duwan afkaarta kala duwan qaarna ay degaan adigu runtii sadarkooda ahaa qaarna ay ay ku salaysnaa qabiil ha lagu wado arrintatan adigu waxaa laisugu keenay madaxdiisa sare ee ay ka mid ahaayeen madaxweynaha adiga iyo madaxweynaha baarlamaanka iyo dowladgoboleedyada madaxdooda in bal sakarkaas lasoo dhaweeyo oo laisugu keeno meel dhexe runtii wadatashidaas adigu xabad buu wuxuu ka qarsoomay december lix iyo tobankeedii markaas waxaa lagu qastay in lagu noqdo dagaamadii adigu dadkii haddii loo sheego qof boqolkiiba boqol helaya inaysan jirin sakarkoodii adigu qof kasta un sidii meel loo baxasi lahaa meel dhexan lasu imaan lahaa in dagaamadii gaarsiiyo bisha tobankeediina lasugu yimaado magaalada kismaayo waatii arrintaas dhacdada kismaayo laisugu yimid ayaan dara ahayd in markaas haddana isla gaariyo ay mowqif dhexa ah ee runtii maanta ka saara dalka kan meesha marayo waxaa haddana dhacday marka maxamed oaano in haddana marka lasugu yaay in laba maalmood kama dambaysa bal hala tusaayo in markakan haddana la helo xal oo cunta waa qofkaas markay arrintaas ay sugo weysay ee dalkooladu iyo adigu dadkeenii madaxda dowladda dhexe ahayd aan isugu imaanay arrintii isla dareemeyna meel dhexe ayaa anagu wasaaraha anagoo ah xukuumadda federaalka soomaaliyeed anoo eegaya maanta dalka iyo dalka soomaaliyeed meesha ay marayaan ayaan waxaan markaas qaadanay go-aan ah in runtii dowladaha ahaan ah maadaama sugidda naga saarna ay tahay qaranka kale in aan meeshii laga keenin uusan waxna ku noqon siyaasad ahaan iyo maxay ahayd xasiloon iyo arrin labadaba in markaas aan go-aan qaadan aadanay qabankaas ku filaysnaa sidii dadka kan loogu tagaasan labada kun iyo lix tobanka kaasaan ku yeernay in aqalka hoose lagu siileeyo sidii uu ahaa runtii reeraha qabailada lagu soo xiro aqalka sarena lagu filayo degaano degaanadaas oo ka kala imaanaya stateska adigu labada stateku hadda yacni aan u garanay inay ama ka horreeyeen dastuurka ama ka goola badnaayeen iyadana markaas la siiyey tira dheeraada ka tira dheer dhanka kale runtii ay heleen arrintaas waxay sar ku haysay mawaadiidii anaga aan ilaa iyo dhowr qaamoodaan qaadanay ahaa in wax loo gudbiyo labada kulay waxtoonka intay la tirnaato arrinta degaanka iyo arrinta qoyalka markaasaan saas u dheelitirnay runtii dadka kan hadda degaan aaminsanaana degaankii waa runtii aqalkiisa waa lagu saleeyey dadkii kaleeto runtii reeraha aaminsanaana aqalkiisa waa lagu saleeyey laakiin marka laisku dira aqalka hoose iyo aqalka sharana dee arrintii four point five-ka ee heebay soo jiitagaysa ma jiraysa sababtoo ah baarlamaanku waa hal aqalkuna iyo aqalka hoose labadaba marka laisku dirana xisaabtu four point five-ka uma salaysnaanayso mudan ra-iisul wasaare dhinacyada markaa shirka ka qayb gelayay go-aankan aad qaadateen ma u dhan yihiin shirku markii la gelayay anigu dadka intii runtii badankoodaha waa ka qayb galeen dowladgoboleedyada matalaya runtii degaanadooda dowladda dhexe oo runtii ahayd madaxweynaha xukuumadda ayay matalayay gudooyaha baarlamaanka markaas xisbiga baarlamaanka iyo gudiyo task force iyo technicala loo saaray oo guddi wasiirada xildhibaano iyo dad koolada ka socda inta isugu jireen iyo bulshada reer dabcan eh, go-aankaas kadib waxaa soo baxaya in puntland ay sheegtay in heshiiskaasi aanay ogolayn dhinaca kale jubbaland laftirkeeda waxa ay sheegtay madaxda soomaalidu inay ku guul daraysteen oo go-aankan uu idinka idinka yimid beesha caalamkana idinku taageertay marka haddii aan gaar ahaan puntland ku weydiiyo kale maxay ka boodsan tahay kula tahay runtii puntland adigu waxay de- arrimahan waa soo socdeen markii labada kun iyo laba iyo tobankii gorow lasugu tegay iyo wasiirada maaragtay markaana ugu dambeynaysa muxuu ahaa in lagu saleeyo dhinaca qabiilka afar iyo shanta beelood ah marka adigu arrimahaasan jeclahay runtii dadku inay hadda aad ka kaceen laakiin meeshka mid baa jirta waxa weeye puntland wax aysan markii horetaba ayaga ruuxeedu aysan sameyn oo aysan gaarin inay degaan wax ku doortaan haddana wax waqtigan xaadirka la marayay ee deegaanadii soomaaliyeed qaar aysan gacanta ku jirin mideeda kaleetana aanan dadkii la xisaabin oo aan dadkii la tirin oo aanan la ogaanin sidii dad uga soo baxayaan eh, deegaankaas ama hal qadiya ama loo qoftaa sida qoftaayada inaysan maanta caddeyn sida ugu wanaagsan ee deegaankaas oo qof looga soo dooran karo maadaama aan la tirin dalka census uusan ka dhicin aanu jirin cards loo qeybiyo ee dadku ay eh, muxuu ahaa aqoonsiga gaar ahayd ay ku geli lahayn doorashada aysan jirin ma jirin runtii markaan dhinac kasta ka fiirinay ma jirin si cad oo dadku deegaan uga soo bixi karaan annagana meeshka waxa weeye runtii wuxuu wuxuu ku dhacay dalkan ciraaq iyo afghanistan iyo doorasho inta si dhaqso ah lagu galo ayadoo aan laga gaaran digin dalku markaas xasilooni amni daro ay ka timaado oo ay ka faa'iidaystaan hadda cadowyadan caalamiga ah ee runtii mar kasta ka faa'iidaysta meeshii xiisa siyaasadeed ay ka taagan tahay innaga runtii dowlad dhexe ahaan waxaa mas-uuliyiin uga saarantay dalkaan meeshii laga keenay inuusan una ku dhicin xiisad maanta xasilooni siyaasadeed iyo xasilooni amni intaba la helo hadda waxa aan qaadanay iyo go-aanada aan qaadanay reer wax ka naaqusnayn wixii eero hayseen ma jiraan marka waxa weye maadaama aysan jirin wax naaqusnay sideedaba annaga waxa aan gacanta ku hayno meeshaana maadaan gaari weynay waxa inta aan gacanta ku hayno inay aan sii deyna aan burburaan wax aan caqligala ma aha runtii dalka kanna ma aha hal qayb keliya iyo laba qayb oo soomaaliya dhameeyey taasna waxaa loo baahan yahay runtii in mar kasta aan ka baaran digno waxa ugu muhiimsan ee annaga aan uga tallaabsan karno annagoo runtii mar kasta eegeyna xasiloonada dalka midda siyaasadeed iyo midda amni labadaba Eh, mudane ra-iisul wasaare en, haddii aan usoo noqdo en, waxyaabaha go-aanka ku xusan waxaa ka mid a in aqalka hoose laba boqol iyo shan iyo toddobaatanka xildhibaan ay noqon doonaan laguna soo xuli doono hannaankii afar dhibic shan waxaa kaloo la sheegay in codaynta iyo tirinta codadku ay ka dhacayaan dhammaan xarumaha maamul goboleedyada oo somalilanna ay ku jirto arrintaas ma cadda marka waxaan jeclaan lahaa bal inaad sharaxdo yaa horta codaynaya qaabkeesa loo codaynayaa haddii eh, xarumaha maaragtay maamul goboleedyada la leeyahay waxbaa ka dhacaya maxaa marka loogu baahan yahay afar dhibic shan in in baarlamaanka lagu xulo waxa weeye maadaama de labada boqol iyo sagaatan iyo shanta iyo afar dhibic shanta ku salaysan ay hadda baarlamaanka jira kulli waxay kasoo jiraan deegaano iyo dowlad goboleedyo marka waxa weeye si dadkii loogu xiro yacni loo arko dadkii inay yihiin dad deegaanadii ka imaanaya iyagoo afar dhibic shanta ku imaanaya afar marada ahayd ama shanta beeleed macnahe in dadku runtii dadka deegaanadaas iyo deegaanada joogeen fursad la siiyo in deegaanada dadka uu ka dhaco doorashada deegaanadaas si oo xildhibaanada soo gelaya ay runtii ula haadaan yacni xiriir iyo dhow deegaanadaas runtii qofka marka halkaas laga soo doorto deegaanada laga soo doorto iyo waxay ahaanaysaa mid markaas uu ka xiran yahay iyo xiriir hadda markii tena laga tago arrintan waxay keenaysaa markii ugu horeysay in runtii gobolada dadka iyo dowladgoboleeda iyo deegaanada dadka dalka ka tirsan inay gacan iyo saameyn ku yeeshaan runtii sidii qofkii usoo bixin lahaa ama matali lahaa hadday tahay degmooyinkaas iyo hadday tahay dowlad goboleedkaas marka taasaan ku sameynay in doorashada aysan hal meel sidii xamar ka dhicin sidii hore soo kaleto in marka kale waxaa dooranaya aysan noqon odayaashii keliya oo xulaya ee noqoto dad electoral ah oo runtii lasoo xulay inay markaas electoral collegekaas ama qofkas aan dhahe inay iyaga markaas ay noqdaan dadka runtii soo dooranaya xildhibaanadaas arrimahaas oo dhan waxa weeye arrimo aan hadda ganacsanay xukuumad ahaan inaan detailkeeda aan qufno haddii la yidhahdo aan fixino markaasna aan horgeyno muxuu ahaa hay-adaha sharci dejinta iyo oo dhan si runtii loo gaarsiiyo marka annaga aan tagno wadanka turkiga laba bisha february aakhirkeeda aan hordigno adigu sidii formuladii aan hadda qaadanay iyo optionkii aan qaadanay iyo halka loo dhaqangelin karo optionkaas waa gartay en, dadka qaarkii haddii arrintaas aan sii dabagalo waxay isweydiinayaan sidee laga yeelayaa beelaha qaar oo mararka qaarkood hal ama laba maamul ka soo geli kara oo maaragtay labadaas dhinacba ku nool waxa weye dee waa un kuraaftu koley kii laba la iyo kii saddex le hadday jiraan laba degaan iyo laba dowladgole ay kukala degan yihiin waa kasoo kala gelayaan oo ma aha reer kasta inuu hal dowladgole kali kuqumaya sida loo degan yahay ayaa kuraasaa loo qaban doonaa hadii la yidhahdo waana rajeynaynaa marka ugu horeysay in dadku deegaanadaas degan iyo in kulli laga qayb qaato sidii dadkaas uga soo bixi lahaayeen dad xilin dowlada iyo baarlamaanka mashruuxiisa hadda jiran inuu qayb ka noqdo intii uu fududeeyo sidii habkaas loo gaari lahaa oo hab dimuqraadiyadii u dhow runtii waxaan rajeynayaa tallaabadaas inay noqoto tallaabadii xilligaasi wixi dalka hal ku falcon waa gartay lixda xildhibaan ee aqalka sare ee la leeyahay min saddex ayaa loo siinayaa puntland iyo somalilan maxaa loola jeedaa maxay ku mutaysteen xukunkaseen dee dad soo jireena runtii waxay ahaayeen dastuurkan iyo ka horeeyey anigu ka baaxadweyn degaan ahaan iyo gool ahaan marka taasa taxgirintaasa lagu siiyey runtii waana taxgirin marka horeto codsanayeen in waxa keen goolada fiiriyo dhibka waxaa keenay oo runtii dadku aysan ogeyn waxa weeye qodobka labaatan iyo labo ee ku jira dastuurka ayaa wuxuu qorayaa laba arrimood oo isku hor imaanaya marka hore wuxuu leeyahay aqalka sida waa in laga keenaa sideed iyo tobanka boqol qodobkaas farqadiisa d wuxuu leeyahay aqalka sida dadka ku jira ee odayaasha ah waa inay ka kala yimaadaan si dheelitiran inay uga kala yimaadaan dowlad goboleennimada marka maadaama meeshii ay ku jirtay in dowlad goboleedkana dheelitir oo dad dheelitirna ka yimaadaan marka kalena ay ku taallo in laga keeno ayaa runtii waxaan tixgelinay arrinta ah dadka aan filaana dowladgoboleed waa ka baaxad weyn yihiin ama waa ka horeeyeen dastuurkan maantaas ayaa lagu siiyey beelaha qaarkood haddii aan eegno sida beelaha banaadirg oo kale waxay u arkaan arrintan iyo habka wax u dhacayaan labada kun iyo lix iyo tobanka inay tahay cadaalad darro cabasho ayayna muujinayaan marka arrintooda maxaa ku xallinaysaan iyaga runtii hadda waxa weeye magaalada muqdisho iyo amadhaha gobolka ganaadif xaaladiisa weli lagama hadlin waana u baahan tahay arrintaas in laga hadlo waxayna la tahay markii ayada laga hadlo oo isku raaco waxa ay noqonayso in ayaga markaas la cayimi doono waxa ay maaragtay hadda labada gobol ee hiiraan iyo socdada dhexe walow aysan dhamaystiren laakiin madaxweynaha waa tiri waa furay waa la cadeeyey labadaas in noqonayaan dowlad goboleed soo socda marka iyadu waa loo sii cadafay inta xubnoodka ay yeelanayso markay oga furmaan laakiin gobolka banaadir ama caasimadda muqdisho aan dhahay dalka soomaaliyeed labada ma cadda hadda statuskeedii hadda alraba annaga kula wasiir ahaan iyo xukuumad ahaanba inaan abdila ku gudbino oo runtii laisku raaco wadatashi la geliyo caasimaddii dalka weeye waxa ay noqonaysa kadibna markaas wixii ay istaahisho runtii loo cayo waa gartay mid kaleeto aan raba inaan ku daysano waxay tahay mid kale aan rabo inaan ku dasay ruban waxa weeye annaga hadda waxa aan sameynayna waa mudin aan sameynayna labada kun iyo lix iyo tobanka waxyaabaha runtii markii labadii kun iyo labadii tobankii dastuurka la ansixiyey ee doorashada ay dowladaas ugu dambeysay ee kumeelgaarka waxyaabihii runtii aan laga baaraandigin waxay ahayd labada kun labadii tobanka labada kun iyo lix iyo tobanka waxay ahayd inay jirto roadmap cad oo runtii la raacayo xukuumadaha yimaada ay raacaan si loo hirgeliyo hal qof hal cuna waxa weeye marka arrinta hadda ay ugu doonaan doonto runtii degaanada iyo dadka qaba mar dambeeto inaan arrintaan isugu soo noqonna waxaan rabnaa inaan wax xaqiijino oo aan runtii siino kalsooni buuxda wixii shalay laga aan la samaynin ee ahayd in xukuumaddii iyo dowladdii imaanaysa labadii kun iyo labaiy tobanka labadii kun iyo lix iyo tobanka la siiyo muxuu ahaa road map runtii ay ku shaqayn karto oo oo runtii dheelitiran ee wadanka lagu gaarsiin karay oo aan la samayn ee dad ilaahay waxaa la rabaa inaan samayn labada kun iyo lix iyo tobanka labada kun iyo labaatanka waxay xaqiijinaysaa dowladda timaadaa iyo dadka yimaadaa inaysan ka leexan oo runtii aan laga leexan arrimahaas si dalku u gaaro hal cod hal qof waa arrin aada muhiim u ah waxaana rajeynaynaa haddii ilaahay inaan ku guulaysano roadmapkaasna la ansixin doono intaysan dowladda soo socotay ugu dambeyn mudane ra-iisul wasaare dabcan go-aanka waxaad ku sheegteen in hanaankani uu yahay mid ku kooban oo keliya labada kun iyo lix iyo tobanka ama looga gudbaayo dhammaadka labada kun iyo lix iyo tobanka dad fara badan waxa ay aad iyo aad u doondoonayaan inay ogaadaan maqaamka caasimadda ay yeelan doonto xilligan iyo aqalka sare haddii xubno ay ku yeelan doonto magaalada caasimadda ee muqdisho meeshatan waxa weeye haddii caasimadda muqdisho ay runtii arrinteeda lagu heshiiyo iyo habka iyo iyo statuska ay yeelan doonto wixii markaas ummadda isla garatada waa la ansixinaya waana runtii lagu darsanayaa maaragtay wixii ay istaasho oo cayiman marka waxa weeye qubayshatan ma jiraan wax aan laga noqonayn ama lagu dari karin ama la sixi karin oo un keliya waxaa muhiima in arrintaas lalaso la saxo laisku heshiiyo sida maqaamka caasimadda uu noqonayo markaasna yani runtii wixii ay istaasho markii ummadeed la marsiiyo aad iyo aad baa umahadsan tahay mudane in barnaamijkaa nagala qayb gashay waa sanadkii waana intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaadkan aanu uga hadlaynay go'aanada laga gaaray shirkii wadatashiga ahaa ee magaalada muqdisho lagu soo gebagabeeyey waxaana barnaamijka marti ku ahaa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaarke inta mar kale aynu kulmi doono waa ridwaan xaaji cabdiweli obilaah sidaa iyo
aad buu mahadsanyahay ridwaan xaaji cabdiweli oo barnaamijkaasi martida mikrofonka ra-iisul wasaaraha soomaaliyana uu marti ku ahaa noogu soo diyaariyey magaalada london weli wararkii shirarka ku xirna ayaanu ku dhex jirnay tan iyo markii dhowaan ay go-aamo ka soo baxeen shirkii madasha wadatashiga soomaalida waxaa madaxdii maamul goboleedyada ee ka qayb galayey mid weliba markii uu ku noqday gobolkiisa uu ka hadlayey aragtidiisa ku aadan shirka waxaa ugu dambeeyey madaxweynaha maamulka galmudug cabdikariin xuseen guuleed oo maanta markii uu ku noqday cadaado shir jaraa'id ku qabtay halkaasi waryahayaga jamaal axmed cusmaan ayaa inoo soo koobaya madaxweyne guuleed oo dib ugu laabtay magaalada cadaado ayaa waxa uu sidoo kale faahfaahin ka bixiyey wadaxaajoodidii magaalada muqdisho uga socday madaxda maamul goboleedyada dalka soomaaliya iyo dowladda dhexe ee looga arrinsanayay arrimaha doorashada la rajaynayo inay soomaaliya ka dhacdo bisha agost ee sanadkan aynu ku guda jirno guuleed waxa uu sheegay inay ayaan darro ahayd in madaxdu ay ku guuldaraysteen in ay isla meel dhigaan qodobo oo ay heshiis gaaraan wadatashigaas muddo dheer soo socday ay qayb ka ahaayeen dhammaan dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe waxaa aada iyo aada nasiib daro u ahayd inaan u guulaysan weynay haddaan nahay mas-uuliyiintii dowlad goboleedyada dalka ka jira inaan ku heshiino wax cad oo aan isku qancinno waxaan dhammaanteen raalli ka wada nahay taasoo keentay in dowladda dhexe ee soomaaliya ee ayada go-aan keligeed ah ay qaadatay go-aankaas oo ay ahaa saan isleeyahay mid aan cidina hadda wixii uu rabay watay raalli uu ka ahaa u hiilinaya ama garab siinaya madaxweyne cabdikariin xuseen guuleed waxa uu ku dooday in rabitaankii galmudug iyo doodihii ay galmudug wadatay iyo go'aankii dowladda federaalka soomaaliya ay ka soo saartay soo xulidda baarlamaanka soomaaliya uusan ahayn mid isleh hase yeeshe waxa uu tilmaamay inay khasab ku noqotay inay aqbalaan go'aankaasi dowladdu ay soo saartay kule annaga galmudug ahaan wixii aan muddada dheer ee wadahadalka uu socday aan u doodaynay runtii iyo waxaa dowladda dhexe ay go'aanka ku gaartay wax isleh ma ahayn wixii aan helina boqolkiiba boqol maana helin sida aan isleenahay maamulada kale boqolkiiba boqol maysan helin annagu go-aanka la riday waa sax waa ku qasbannahay oo sida anagoo nagala tashan dowladda dhexana ay go-aanka u gaartay beesha caalamka ay u aydaayaan ugu qasbannahay laakiin wixii aan raaliga ka ahayn runtii ma aha waxaan kulley ka rajaynayaa dadweynaha reer galmudug inay sidaas u ogaadaan annagu waxa aan meeshaas ka keennay ama ka soo qaadnay wax aan naga go-aan ahaan aan go-aankeeda soo gaarnay inuusan ahayn ee wax dowladda dhexe go-aan ay keligeed gaartay beesha caalamna ay caalamkana ay ku taageertay inuu yahay waxaan rabnaa marka rabitaankii reer galmudug ma ahayn oo boqolkiiba boqol laakiin wax lagu qasbanaaday nagama maarmaan muku waayey inay tahay ayaan u aragnaa waxa uu sheegay in uu ka dalbanayo beesha caalamka in layska kaashado hergelinta qodobadaasi ka soo baxay shirka muqdisho waxaana uu intaasi ku daray in bulshada galmudug uu ku qancin doono inay qaataan go'aankaasi arrimahani ayaa si kastaba aatee waxay imaanayaan iyadoo madaxda maamul goboleedyada dalka soomaaliya ay isku khilaafeen qaabka doorashooyinka dalka soomaaliya loo wajihi doono go'aanna ay ka soo saari waayeen shirar muddooyinka la gedisan dhacay hase yeeshee markii dambe dowladda soomaaliya ay qaadatay go'aan kaasuu ku aadan in aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya lagu soo xulo nidaamka beelaha ee afar dhibic halka aqalka sarena lagu soo xuli doono xubno ay ku yeeshaan maamul goboleedyada dalka soomaaliya
aad buu mahadsan yahay waryahayaga jamaal axmed cusmaan oo inoo soo koobayay shirkii jaraa'id ee magaalada cadaado uu ku qabtay madaxweynaha maamulka galmudug cabdikariin xuseen guuleed oo ku noqday halkaasi oo kagana hadlayay shirka madasha wadatashiga qaran iyo go'aamadii ka soo baxay sida ay u arkaan
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal halka aad weli nagala socotaana waa v o a ibraahim daahir shacbaan guddoomiyaha maxkamadda maamulka degmada baardheere ee gobolka gedo ayaa ka badbaaday weerar iskuday dil ah oo xalay fiidkii ay ku qaadeen kooxo bastoolada ku hubaysan guddoomiyaha maxkamadda ayaa sida ay wax u dhaceen uga waramay wariyaha v o e da ee jubbooyinka khadar maxamuud xareed xilli la joogo labada saac iyo barkii hor aan tafsiirka ka soo baxay waxaa la ii galay guriga aan deganaa iyo masaajidka dhexda bacdigeed meesha waxaa ka soo baxay hal nin ah oo bastoolad watay bastoolad ilaa toddoba xabaa ka dhacday toddobada xaba hal xaba ee halayshay inta kale dhinacay iga martay alxamdulilah rabbilcaalamiin si ayadahaydna lafna ma jibinin meel joof ahna kuma dhicin meel lugta oo jilibka hoostiisahay meel yar yay sartay alxamdulilah haddana waan fiicanahay lugahaygaan hadda ku soc wax dhibaato ah oo ilaa iminka hadda hayo ma jirto iskudaygaas marka asaga ahaa wuu beergaroobay waxaan dhihi karnaa kolley waa uun nimanka nabadiida ahaa saan dareemaya goobta iidaheed aniga waa la iga tagay waaya ma hal nin oo keliya ayuu ahaa mise kooxo kale ayaa weheliyey maya hal nin wuu ahaa meeshana markaa mugdi ay ahayd oo layrka markaa labada dhinac ayuu ka jiray halkaa ninka unbaan arkay xabadahana marka waxaa weye ma kala dambaynin toddobada xabo islamar unbaa iskumar isku mar ayay dhaceen hal xabaa markaa lugta dilibka hoostiisa iga haleeshay meeqa xaba ayaa lagugu riday marka toddoba xabaa la igu riday toddoba xabo haye sidee wax kuu gaareen marka alxamdulilah nigo meesha dilibka hoostiisa ayay xabad iga haleeshay
yaad marka u malaynaysaa inay ka dambeeyeen weerarkan aad ka badbaaday kolley waxaan dhihi karnaa nimankii hadda halkaa laga saaray oo ahaa al-shabaab inta badan hadda dhibaatada iyo dhacdooyinka hadda magaalada baardheer ka dhacayo ayaga baan u aanaynaa wax kaloo hadda aan leenahay dhibaatadaasay kuu geysanayaan hadda ma jirin ma tuhun ayaa jira mise caddaymo muujinaya inay al-shabaab ka dambeeyeen falkan ayaad haysaan
kolley waa dhici kartaa hadda waxyaabo kale inay dhacaan laakiinse tuhumaada ama waxyaaba anagu aan dareensannahay in ay degmada dhexdeeda ka dhacaan waxaan leenahay waa shabaab laakiinse waa dhici kartaa in hadda qolyo kale ay sameeyaan laakiinse waxaan anigu tuhunsanayay ama dhibaato hadda way kuu geysanayaan aan isleeyahay ma ogi hadda marka iyada ayada qofka waxaad dareemi kartaa waxyaabaha ee adiga lagugu geysan kara in ay dhibaato kugu imaado dhibaato marka wax aniga aan ku geysan kara hadda oo noocaas maadaama aad tahay guddoomiyaha maxkamadda ee degmada baardheere ma is leedahay waxaa jira xukunno aada goysay ama ay maxkamaddu riday oo lagugu baratilmaameysan kara ayaa jira maya maya inta badan waxaa weeye dadka waxaan ku qanciyaa codkaan ku qanciyaa iyo nabadgelyadu mar walba waxaan ku dadaalnaa in labada ruux ama qofka wax laga xukumay ha noqoto ama qof wax loo xukumay ha noqotee labada qof oo wanaagsan oo isjecel in ay meesha ka baxaan mar walba ku dadaalnaa arrimo dhibaatadaas hadda marka aan isleenahay way kaa soo gaarayaan maanan ogeyn
aad buu u mahadsan yahay waryahayaga qadar maxamuud xareed oo wareysanaya guddoomiyaha maxkamadda baardheere intaa haddaan kaga gudubno waxaa wareysanaya guddoomiyaha maxkamadda baardheere oo ka badbaaday dil ay doonayeen inay u geystaan koox hubaysan haatanse waxaa noo soo socda wararkii ku saabsanaa waxaa noo soo socda barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska washington balse aan ku horumarno madaxda afrika ayaa waxaa magaalada adis ababa maanta uga furmay shir madaxeedka lix iyo labaatanaad ee caadiga ah ee midooda afrika waxaana si ballaaran looga hadli doonaa xaaladda dalka burundi waxaana jira qorshe la doonayo in ciidamo nabad ilaalina lagu geeyo dalkaasi burundi dhinaca kale shirkan ayaa waxaa ka garab dhacaya shirar ay yeelanayaan madaxda igaad iyo kuwa ay ciidamada ka joogaan soomaaliya wariyaha v o eda uga soo waranta adis ababa marte vander wolf ayaa warbixintan halkaasi nooga soo dirtay waa kan maxamed cabdi xasan sandheere oo inoo soo jeedaya inkasta oo halkudhigga shirmadaxeedkani uu yahay xuquuqda aadamaha welibata dumarka haddana waxa uu mar kale culayska saaraya arrimaha amniga toddobiyo toban dol oo qaaradda ka mid a ayaa sannadkan doorasho gelaya haddana madax xukunka isku sii dhajinaysa ayaa ah arrin mar walba laga hadlayo madaxweynaha zimbabwe robert mugabe oo xilka guddoomiyenimo ee ururka sannadkii hore hayay shirkanna ku wareejinaya ayaa isagu dalkiisa madax ka soo ahaa ilaa iyo sannadkii kunsagaaboqoiyotoddobyosieetankii waxa uu sheegay inaanu la dhacsanayn kuwa dhaleeceeya hogaamiyaasha muddada dheer kursiga ku fadhiyey
You must now allow another party also to take over. Is that democracy? and that was coming from Europe. Tell them to shut their mouths.
muddo aad u dheer ayaad awoodda soo haysay u oggolow qof kale inuu la wareego taasi ma dimuqraadiyadba taasi waxay ka imanaysaa yurub u sheega inay iska aamusaan ayuu yidhi arrimaha burundi koonfurta suudaan iyo kuwa argagixisada ayaa ah arrimaha dhinaca amniga ah ee meesha sare kaga jira shir madaxeedka afrika rabshadaha ka jira burundi ayaa bilaabmay sannadkii hore markii madaxweynaha dalkaasi uu shaaciyey doonistiisa ku aadan inuu mar saddexaad xilka qabto kooxaha mucaaradka ayaa sheegay in tallaabadani ayna sharciga waafaqsanayn rabshadahaas ayaa golaha amniga ee midowda afrika ku keenay in bishii disembar ee sannadkii hore uu go'aamiyo in dalkaasi loo diro ciidan amniga suga wasiirka arrimaha dibadda ee burundi alain inyamitwe ayaa sheegay in dalkiisu uuna oggolaan doonin arrintaasi We wanted to let everybody know in the, in the council that the problems of Burundi um, have to be solved by Burundians.
waxaan doonaynaa in cid walba oo golahan joogtaa ay ogaato in dhibaatada burundi ay xalinayaan dadka reer burundi iyadoo nabad iyo siyaasad loo marayo taageerada ay burundi u baahan tahay ma noqonayso mid ciidan taageero kasta oo kale ka fikir waan wada fadhiisan karnaa oo aan doodi karnaa hase yeeshee marka ay arrintu ciidan timaaddo meeshii aan taagnayn isma ayna beddelin waana meel in laga hadlo ayna ahayn ayuu yidhi shir madaxeedkan afrika ayaa lasoo gebagabaynayaa habeen dambe oo axada
aad buu mahadsanya maxamed cabdi xasan oo warbixintaasi ku saabsan shir madaxeedka dalalka afrika uga socda magaalada adis ababa ay soo dirtay waryahayaga maarte vander wolf noo soo jeedinayay haya cumar maxaa noo xiga waa hagaag dhegeystayaasha waxaanu haynaa waa barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska washington waxaana inoo haysa caasha cuude guda wacan
dhegeystayaal mar kale barnaamijka caweyska washington ee caawana waxaan idinku hayaa waxay u codaynayaan in lixdaas aan noqdo kii ugu horreeyey ama kii labaad oo ah labada qof ee hadday ku guulaystaan awardska qaadanayo awardska wuxuu leeyahay saddexda qof ee ugu horreysa ayaa wax qaadanaysa marka waxay u codaynayaan ina in uu magaranaysaa uu afkii soomaaliga ahi iyo sugaantii soomaaliyeed ay noqoto kaale fiican timaado waa fanaanka cawaale aadan oo tartan ugu jira siduu kaalinta koowaad uga geli lahaa tartanka fanaaniinta afrika loo qabto ee loo yaqaano koora waxaan kaloo idin hayaa sheekadii taxanaha ahayd ead la socoteene gobaad anigoon gariif iyo gocashiyo ka wadintii abidkay galbeed iyo geyi kale u diga rogan qurba duul u gooshow ama guunyo lacag iyo geniyaad la kaalaya ama goosifiisiyo baasaboorka soo gada ama faansal guran iyo runta saara gibilada iyo sidoo kale fanaanka cabdiraxmaan siciid xadanteeye oo weli aan dhex muquuranayno suugaantiisa waa caawaya caweyska washington aan ku bilaabay fanaanka caanka ah ee cawaale aadan ayaa u tartamaya sidii uu kaalinta hore uga geli lahaa tartanka loo yaqaano koora oo ay ku tartamaan fanaaniinta afrika cawaale aadan ayaa si uu kaalintaa wanaagsan uga galo tartankaasi waxa u baahan yahay in uu helo codaynta dadka soomaalida ah iyo guud ahaan bulshada dhegaysataa heesihiisa amaba xiisaysa fankiisa cawaale aadan waxa uu ku sugan yahay dalka kanada waxaan weydiiyey bal in uu sharaxo tartankan waxa uu yahay horta caashay waa mahadsan tahay fursadan aada siisay oo fursad aada u qurux badan ah inaan maanta adduunka oo dhan soomaalidii ummadii soomaaliyeed adduunka joogtay oo dhan aan kala qayb galo barnaamijkan oon oo iga maqlaan koora haddii aan ka faaloodo waa tartan ama ama awards sida sida b e t-ga maraykanka oo kale oo ka dhaca magaranaysa qaaradda africa marka waa waa awardska ugu weyn ka dhaca qaaradda africa awardska sanadkan waa sanadkiisii labiyo tobanaad marka kow iyo toban sanadood oo iga horreysay baa jirtay oo la sameeyey marka sanadii labiyo tobanaad ba hadda aan aan ka qayb galay marka waa waa awardska ugu weyn ee fanaaniinta isku helaan ee ee musica ah awardska filimka ugu weynna burkina faso ka dhacaa marka waa labada awards ee ugu waaweyn midna waa filimka midna waa music waxaad markaa iga warantaa dhegaystayaashan aad u sharaxda iyo inta heesahaaga jecela ku dhagaysatay ku taageerta qaabka looga qaybgalayo ma waxaa laleeyahay fanaaniinta ha loo soo kala codeeyo mise marka lagu codeeyo kadib baad ka qaybgalaysaa waxay waxay sameeyeen cashay waxay u qaybiyeen africa waxay u qaybiyeen shan qaybood bay u qaybiyeen waxay u qaybiyeen bari koonfur waqooyi iyo galbeed iyo central shantaasay u qaybiyeen marka annagu waxaan nahay de afrikada bari geeska africa maadaama ku nool nahay afrikada bari baan nahay marka inagu afrikada bari konton iyo lix fanaan oo afrikada bari a laisku keenay oo lasoo xulay afar lix iyo lix iyo kontonkii fanaan ay islahaayeen kuwaana ugu roon marka lix iyo kontonkii fanaan marka laisku keenay baa waxaa laga saaray lineka oo la yidhi lix qof baa la rabaa baa la yidhi kontonna wa way wa wa waa laga tegaya marka anigu sanad waxaa jirtay xataa lixda qof ee soo baxday aan ku biiri waayey ee ay soo sheegeen baa jirtay laakiin sanadkan waxay noqotay sanadii ugu horreysay aan ku biiro lixdii fanaan ee ku tartimi lahaa east africa marka lixdan waa lixda qof ee loo kala codaynaayo waa lixda ka qayb galaysa waa lixda awardska midkood qaadaya lix- lixdan mid kamid a qaadaya marka olready waabaad ku jirtaaba lixdii lasoo xushay already waa ku jiraa waaba ku jira hadda waxaa la tartamaya ma qaadi karaa wey hadda waa qaaditaankii wow marka maxaa lagugu soo xushay oo lixdan qof ee lasoo xushay max- macnaha maxaa lagu soo kala xushay gaar ahaan adiga maxaa lagugu soo xushay oo saalada kusoo saaray wallahi waxaan u malaynayaa markaa xisaabiye caasho waxaan u malaynayaa kulley kulley iyagu waxay leeyihiin nidaamyo ay ku eegaan bay kulley leeyihiin anugu ma ma qiyaasi karaa nidaamyada laakiin maskaxiyan markaan qiyaaso waxaan is u malaynayaa waa viewerska dadka da- qofka qof qof fanaanka dadka daawanaya ininka because nimankan ila tarsamay xataa markaan eegay qaarkood toban milyan baa daawaday qaarkood shan milyan baa daawada qaarkood lix milyan baa daawada marka waxaan u malaynayaa waa waa qofku siduu u view badan yahay aan u malaynayaa oo uu oo uu ilaa wuxuu cadaynayaa qofkii viewerskiisa markuu badan yahay ama dadka soo ziyaara sida loo jecel yahay sida loo waxaa daawado cadaynaysaa in in qofkan qof culus yahay moogta waa gartay marka hadda dadka kuu soo codaynaya adiga ee lambarkaa lagu siiyey koora afar iyo toban la siiyey ee lagu siiyey dadka soo codaynaya lambarkaasi maxay u codaynayaan ma inaad lixdaas qof noqoto kii ugu horreeyey ama kii labaad inaad kaalin uun kasoo gasho muuqata ha waxay u codaynayaan in lixdaas aan noqdo kii ugu horreeyey ama kii labaad oo ah labada een qof ee hadday ku guulaystaan een een awardska qaadanayo awardska wuxuu leeyahay lab- saddexda qof ee ugu horreysa ayaa wax qaadanaysa marka een waxay u codaynayaan ina in uu magaranaysaa ee uu uu afkii soomaaliga ahi dee iyo iyo sugaantii soomaaliyeed ay noqoto kaale fiican timaado waxaad markaa iga warantaa een marka laga reebo lixda qof mid waa adiga shanta kale wadamaday ka socdaan Wal- wallahi waxaa jiro horta caashay haddii aan ka taabto laba nin oo culus baa ku jira een, tartanka laba nin oo aad u culus een, oo midi weliba midi weliba een, een, aad u sii culus yahay nin la yidhahdo diamond platinum la yidhahdaa jira oo oo u dhashay wadanka een, tanzania u dhashay oo qatar jira nin kale waxaa isaguna jira een, een, la yidhahdo eddie kenzo oo u dhashay wadanka een, uganda u dhashay wow marka kolley qiyaas haddaad bixiso een inta badan dadka soomaalida aad bay sugaanta u dhegaystaan oo xilligan la joogana een, dadka adiga ku daawada ama ku dhegaysta ama codkaaga iyo fankaagaba jecel aad bay u badan yihiin waxaa laga yaabaa qof keliya in uu intaasoo goor hala isku noqnoqdo waxaasoo dhan ma la tirinaya Een, ha ha wada- ma- markii markii horaaba dee la tirinaya eh, viewerska laakiin hadda hadda co- waxaa la tirinaya waa vote hadda vote baa lagu kala baxaya viewers maaha hadda waa vote marka qof waliba intii uu vote helo intii uu cod helo imka labadeeni matalan oo ku tartamina aniga adiga oo ku tartamina east africa haddii adiga aada hesho sideed boqol oo kun oo cod anigana lix boqol oo kun oo cod helo dee warkaasi waa cadyahay adigaa iskale moogtahay kaalinta koowaad ana kaalinta labaad baan leeyahay waa tahay dabcan de qof waliba fanaanka u yaqaano u codeynaya qof soomaaliya lagama yaabo hadda inuu Absolutely.
fanaanka yugandeeska u codeeyo ma dhici karto marka Ah, dadkiina wadamadiina isku tiro maaha maxaa lagu salaynaya ilen soomaalida waxaa laga yaabaa in uganda oo kale ay ka tiro badan tahay ama wadamada qaar een, suudaan oo kale inay ka tiro badan tahay marka tiradana maxaa maxaa lagu gaari karaa wallahi walaal macaanay horta en en tiradu sida la moodayo ma aha en en qofka qasab maaha inay u codeeyaan en eeg iminka ninka la yidhaahdo ninka eritrea ka socda qasab maaha reer eritrea quraata inay codeeyaan waxa weeye xataa caddaanku hadday garanaya xataa caddaanka waa u codayn karaya ethiopia oo dhan waa u codayn karta oo oo u heelin karta waxaa u helin karaa qof kale oo afka eritrea garanimka soomaali badan oo eritrea ku dhalatay eritrea kusoo kortay baa jirta oo u codayn karta xataa waan waxa weye qofku wixii uu fanis lahaa ama isaga garanayay ama dhaqanka uu wata garanayay ama afka uu wata garanayay oo dhan ba waa codaynaya waxaana laga codaynaya waa dunida oo dhan waxaad markaa iga warantaa warar baa hadda isa soo taraya sheegaya oo leh cawaale waa nin jabuuti ka soo jeeda soomaali ha ahaada laakiin waa in dalka jabuuti maadaama uu dalkaas magaciisii wato waa in halkaa dadka jooga keliya ay soo codeeyaan oo gudihii looga soo codeeya maxaa taa ka jira cashay warkaasi waa been sideeda u taalla waxa weeye qof bini aadan ah oo aan jeclayn inuu walaalkii wax noqdo baa sameeyey baa odhan karaa waxaa odhan karaa caqli si xun u fikeraya ayaa sameeyey haddii ay tahay in wadanka aad ka qofku ka socdo oo keliyaa ta laga codaya ay noqoto cashay waxay noqon lahayd nimankan baa kusoo qori lahaa oo iyagaa saasin lahaa warkaas nimanka kahora teeda kale anigii dhanaa ee waa lay waa loo codaynaa laleeyahay jabuuti maba ku nooli kanadaan ku noolahay sidee udhici karta qof qurba ku nool in looga coday wadankii qurat anaaba qurba ku nool waa waa wax gara waa wax gara marka anaaba anigii dhanaa ee laga codaynay baa qurba ku noole sidee qurba lagu diidi karaa waa gartay marka codaynta goormay ku egtaa cawaalo dadka jecel inay kuu codeeyaan maxaa fariina u sheegaysa hadda cashay wuxuu dhammaanayaa haddii alla nagu simo bisha saddexaad ee sanadkan labaatankeeda haddii ilaahay nagu simo waxaan haysanaa bil iyo labaatan cishaan haysanaa hadda almost full february waa la galayaa markaad february sida u dhan tahay o dhan waa la foodgarayn karaa bisha march haddii ilahay dhahda february ku xigta labaatanka cisho u horeysa waa laga foodgarayn karaa marka labaatanka bisha ayay ku eg tahay bisha saddexaad labaatankeeda ayay dhamaanaysa haddii ilahay nagu simo waa tahay marka bal qofka qa- qaabka uu qofka u codeyn karana bal haddaad u u raaciso
qaabka uu qofka u codayn karo waxa weeye text message haddii ilaahay nagu simo ayuu ugu codayn karaa adduunka meel kastuu ka joogo dunida meel kastuu ka joogo ayuu ka codayn karaa telefonkiisa ayuu wuxuu ka dirayaa numbers numberka wuxuu u dirayaa namibia laga leeyahay ee labo afar sagaal sideed afar eber eber eber ayuu ku ayuu ku ayuu u dirayaa message messagekaasna wuxuu ku qorayaa oo keliya cora fourteen ama cora afar iyo toban oo ah numberska anigoo aan wato intii cawaale lagu qori lahaa ba cora fourteen lagu qoraya cora fourteen iyo cawaale waa isku mid qaar kalena waxay wataan cora fifteen qaar kale cora maxay wataan intaa aan sheegan baa la qoraya waa labo afar sideed sagaal sideed afar eber eber eber marka qurbaha qofkii kasoo baxaya imika anigoo kale canada markaa kasoo dirayo waa zero one one baa ka horreysiinaya qof walba wadda ku joogay intay ku xihan tahay koodhka ee unbuu ka horreysiinaya wixii de awalba uu ku bixi jiray markuu international baxayo unbuu ku bixi laakiin inta kale lambarka sidiisuu ku dhan yahay laakiin ot- numberka saas ku dhayan labo afar sideed sagaal sideed afar eber eber eber waa tahay aad baad umahadsantaha cawaale sidaan lagaagama tegi karo dadka fankaaga jecel ee hadda inay ku codaynaad rabtana bal heesahaaga ugu dambeeyey haddaad mid qac ka siiso qa- bayd ama laba intii kuu suuragala Waxa- waxaan usoo xulayaa oo weliba jeclahay inaad u daartaan idinku oo v o a ha inta u horeysa aniga markaad taabto inaad idinkuna bal aada music ahaan u daartaan waa diyaar taasi waxaan geela kaaga bixin gaari baa tahay ogal xareeda baad ii tihiyo webiyo gowleyne heestaas u daara een, oo lamanaha ah marka een, een, waxay idin kaga tegayaan sharaf iyo karaamad baa idin hayaa v o a aad baad umahadsantiin
Waxaa tahay gugii oodo oodayga maasha
waaw aad ayuu mahadsan yahay fanaanka cawaale aadan waxaad baryahanba dhegaystayaal la socoteen sheekadii taxanaha noo ahayd ee gobaad ay ka qayb galayeen hal abuurada soomaalida ah taas oo meel xiise lena maraysa waxaan isaga kiin dhex baxaya ismaaciil xuseen farjar oo soo diyaariyey
toddobaadkii hore silsiladda gobaad waxay inoo joogtay meel xasaasi ah waxa aad fallaadho loogu soo ganay saaxiibbadii ka soo hadlayay dalka gaar ahaan guriceel iyo hal abuurradii ku sugnaa waxaana lagu yidhi gabadh aanad geel iyo gammaan u hayn oo yurub geesteeda joogta oo nin kale qalbigeedu ku xidhan yahay wakhti ha iskaga lumin laakiin ibraahim cumar seef dheere ayaa isagu gurceel ka soo hadlay oo leh gubaaday ha lagu yidhi magafaha agtiisiyo adoo yaalla goobaas geyigaada soo aad alla idhagar weeyaan balse horay usii goosh gaalada dhulkeed aad sharaftaada geed saar magafaha carruurtiis gaadiiday wataan raac genigaada wada dhiib badda gudubsan dalaq dhehe geeridaada iibsoo u bareer god aakhiro ma wax kula gudboonba afartaa godkaan rabay ku toosii gantaalkee aangaara goobtan geediga u soo rare godtanbaag agteediiyo gariig iyo isbayn iyo nimanka galbeed jira gabadhay sireen oo ka xadeen garaadkoo geeri go-an dhul saxaraa gooray habeen tahay magafaha u geeyeen giddigood ka dhuunteen dammaanaha gabyaayow ninkii baadi goobyo kala garanin caashaqay su-aal gaaban weeye qalbigii gobaadee gabankii yaxyahaa sula looga qoray gees miyuu galabta qaybsami waxaan uga gol leeyahay inankii gabyaaye bagistaan gunteedii gooshiisu tiilow garaadyara ku haysee gashaantida nin kala jecel ha ka daba guclaynine goobtaad ku sugan tahay hablaha guudka loo dabay waa inaad gayaanka gabanyahu ka xulataa gobannimo kutookiya geeraaradaadii ma gudboono saaxiib cabdiyow garwaaqsoo gobolkaad ku nooshahay samar ruux garaadliyo rag siyaasad geli kara caaqil talada gooyiya haddii guurti laga heli dumaashidin gobaadoo gabaahiir ku suganoo gabadana ku haysooo geesigay jecleedoo guryasama ku noolaa hadba gees ka eegi gabaniya ilaa odaygiddi waan ku jecelnahay gabay kuma tidhaahdeen geesta kale maduulow ragga baakistaan galay waan garanayaayo niman gaaja haysooo gaari waaye yurub toogunna qaata weeye ka gariiga joogaa gabanyahu ku dhaamee galayuska aasha geeraara tirintiyo gamaanaan dhaqdaa iyo waxaan gadi karaa geel afgobaadsiiya beengobaadkuma helayside waxba gabay ha soo tirin inkasta oo ibraahim cumar seef dheere uu garnaqsigaa la yimi laakiin siciid jaamac maxamuud oo ku nool dalka norway ayaa isagu leh gobaadey nin aan maal adduunyo haysan oo haddana kuleh iska soo noqo hadal soconaya maahee yaanu garayskaaga furfurin geyigeenna hooyiyo gabilay harkeediiyo dooxadii garow iyo gurceel dusheediiyo gado iyo ilaa ayl ragga gudaha joogaa gobaad inaysan doonayn xilkeediina uu gabay su-aal yaa balgelin kara googaalihii badaya guunyo nimanba heli karin ma guur baa ku waajiba kalgacayl ma guuraa hasaawuhu ma goolba higso oo ma gaarba guduridu ma guuxaa mise waa gucleeyaa kalgacayl ma godinba oo wuu ku gooyaa gocondhiya ma geedba oo wuu ku ganayaa guntaya ujeeddada waxaan uga golleeyahay hal abuurka gebigii guurtiya u noqon kara adiguna gobaadeey inkastaad goodoon tahay oo kalgacayl ku gaasiray hablaheenna gebigood waad garasho dhaantaa marna gaari baa tahay ee ninaan guunyahaynoo afgabaadsi kugu raba guryo noqo intuu dhaho ama bagisaan usoo guur gambadaada madaxi ayuu garayska kaa furin goobta wacdaraa ka dhacay waxaa toddobaadyadamba aad loo sugayay wiilkii yaxye yeebaash oo silsiladan bilaabay oo gacalladiisii uu jeclaa ay tahriibtay waa gobaade islamarkaana ay rag badani u soo hanqal taageen gobaad oo damceen in ay isaga kala dab qaadaan ama qaarkoodba ay yidhaahdeen ninkii yaxye wuu guursaday ee annagana soo raac gobaad lafteedu farriimo badan ayay hore u soo dirtay oo yaxye ku socday halqabsiga ugu badan ee maansadu waxay ahayd koox yaxye taageere u ahayd iyo qaar ka soo horjeeday haddaba yaxye yeebaash oo hargeysa ku sugan ayaan khadka ku helay wuxuu jawaab kooban ka bixiyey farriimo badan oo loo soo diray gobaad lafteedana kamu tegin maansadu garnayl iyo gumuc iyo warmiya baas way ka guuxiye badisee gudadlaynta sheekada iyo gebidhaclaha jaan dar u waabay geed baa soo galay mareegtee anna aan balgaaxdii gorof iyo u culaweel yartii aan gasiinkiya uga go'ay cuntiyo oon guryasama hargaysiiyo goljannaan la joogee gacamada suudaan iyo saxaraha guntiisiiyo raggangeeyey liibiya hortayaa garnoonaqa anigoon gariif iyo gocashiyo ka wadintii abidkay galbeed iyo geyi kale u diga rogan qurba duul u gooshow qurba duul u gooshow ama guunyo lacag iyo geniyaad la kaalaya ama goosifiisiyo baasaboorka soo gada ama faansal guran iyo runta saara gibilada gabadh hawid ku dhalato goonyaha nugaal iyo gaaroodi caanaha gorof loogu shubay iyo geeyan reer tugdheeroo gobta reer hargeysa ah geyigeeda iyadoo geesi hayb yaqaaniyo geyaankeedu joogaan nin qurbaha ku gaamuray ma geeyey balkaadsada afartaa ged kula noqod ismaaciil balgaadhsii duulkii gufaacadu yurub geysay waa hore afar kale gobaad iyo waa fariin u gaale gobaadaan aqaanaay gobaadaan aqaanaay xasuusaan gaboobayn yartii ii garqaadee xiska iigu gunudaay codkaagiyo gadaadii boqolbaa geeraar iyo gabay iigu keeno garan maayo meel aad gacaloy ku suganto garan maayo guri iyo inaad weli golmoonto waa geedi nooshiye haddaan guulle ii qorin mar inaan ku guursado samir baan gashanayaa niyadiyo garaadkee gobannimo ku noolow aad buu u mahadsan yahay yaxye yaabash gobaad iyo hal abuurada kale ee qurbaha ku nool ee uu taabtay yaxyana falcelintooda ayaynu eegi doonnaa
qaybtan u dambaysa ee barnaamijka caweyska washingtonna dhegaystayaal waxaan idinku hayayaa fanka iyo heesaha fanaanka cabdiraxmaan siciid xadantaye oo aad qaar badan oo heesihiisa ka midana horey ugu dhagaysateen barnaamijkan caweyska washington waxaa fanaanka magaalada jabuuti ku waraystay wariyaha v o a ee dalkaasi ramadaan muuse heeska raxli ayaa isaguna aad qaadaa oo la ogyahay cabdiraxmaan raxli aad dadka warantana heeskan raxli laftigiisa rabadaan waa hees taariikhi ugu fadhiya xaaskayga filson cali amakaak oon aada iyo aada u salaamayo oon jeclahay ayaa ayaan u sameeyey berigii aan nus baranay ee u horeysay aan wada hasaawi jirnay ayaan heeskaa u sameeyey marka adiga laftaada u sameeyey abwaan baan ka dalbaday marka abwaankii ayaa ii sameeyey laxinkiina anaa saaray marka heeskaas
waa hagaaga intaasi ayaanu ku dhaafaynaa barnaamijkaasi caweyska washington iyo caashe ibraahin aadanna la socodsiinaysay qaybtaasi xanxanteeye waxaad ku dhagaysan doontaan idaacadaheena soo socda haatanna jamaal oo ila fadhiya bal jamaal waxaa dhacaysa ciyaar aad u xiiso badan oo barcelona iyo atletica madrid ay ciyaarayeen bal haddaad ciyaartaa wax yar nooga taat colaado ciyaartan waxay ahayd ciyaar aad iyo aad u xiiso badan waxayna ka dhacaysay gegada camino stadium ee barcelona ay ku ciyaarto oo qaada in ka badan siddeetan kun oo taageere waxaana ciyaartaasi ahayd mid ka tirsan horyaalka dalka spain labada kooxood barcelona iyo atletico madrid kulankan wuxuu ahaa mid xiise gaara leh maadaama labada kooxoodba ay isku dhibco ahaayeen marka la fiiriyo kala sareynta horyaalkana ay si wada jira u hogaaminayeen oo dhinaca fursadaha ama dhinaca kulan oo baaqi u ahaa barcelona darteed ay iyadoo horyaalka ku haysay dhibcood atletico madrid dhibcood ay iska lahayd daqiiqadii tobanaad ayaa waxaa gool u dhaliyey kooxda barcelona oo ka dhaliyey ciyaartooyga koka la yidhaahdo ee atletico madrid u ciyaaro waxaase ciyaartaasi oo xamaasad gaara lahayd daqiiqadii soddonaad u bareejiyey lionel messi gool ay si wanaagsan uga soo shaqeeyeen ciyaartooyda dhammaantooda ee barcelona isla siddeed daqiiq kadib louis suarez ayaa gool kale ka dhaliyay naadiga atletico madrid marka sida aan inta badan laga warqabo kooxda atletico madrid waxay ciyaartaa ciyaar physical ku dhisan oo taasina waxay sababtay in ciyaartooydooda qaar ka mid ah loo taago calaamadaha digniinaha ee jaallaha kadibna ay rooso qaataan waxaa ka mid ah philip louis oo khalad aan wanaagsaneyn ku galay lionel messi daqiiqadii afar iyo afartanaad markii laisku soo laabtay diego godin oo isaguna u ciyaara kooxda atletico madrid ayaa daqiiqadii lixdan iyo shanaad jaallo kala qaatay hore uu jaallo u qabay taa waxay ka dhigantay in gaduud loogu bedelo thomas ayaa sagaashanaad markay ahayd calaamada roosaha marka jaalaha aan iraada laga siiyey marka ciyaartaas oo laba roosa la siiyey iyo afar jaalle oo naadiga atletico madrid laga siiyey waxay ku dhamaatay laba gool iyo gool kooxda barcelona ku badisay dhegeystayaasha waxaa naga xasuusanaya in ciyaarahaas iyo kuwa kale marka dhacayaba in barnaamijyadan laakiin ciyaaro badan oo waxaa jira aan ahayn kuwan ka socda dalka spain oo dhaca iyagana bal kuwa maxaad naga xasuusin kartaa kulan derby kulan la yidhaahdo milan derby ama derby de la madonina oo loo yaqaano dalka talyaaniga ayaa beri dhici doona oo inter milan iyo ac milan ay ku ciyaari doonaan gegada giuseppe metze ee magaalada milan kulankaas faaqidaadiisa barnaamijka ciyaaraha ee barnaamijka dhalinyarada berito leh ayaan dhegeystayaashu ugu soo gudbin doonaa kulamo kalena way dhacayaan f a cupka ayaa la ciyaaraya sidoo kale hase yeeshee waqtiga noogu yara aawadeed dhegeystayaasha waxaan aan u sheegaynaa in barnaamijyadeena dambe ay ku dhegeysan doonaan colaad hay waa hagaag anna aan haddaan dibadii xusuusiyo wararkii ugu waaweynaa toban tahriibe oo uu ku jiray cunug shan sano jira ayaa ku dhintay markii ay dooni ay saaraayeen ay ku degtay maanta oo sabti ah badda mediteraneanta xili ay isku dayeen inay u tallaabaan yurub idaacaddeenina intaa ayay ku dhantaa waxaa idila socodsiinayay maxamed cola xasan iyo cumar xasan inta aan kulman waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.